أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo golaha mucaaradka ridada ayaa magaalada nairobi kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasi oo ay u gudbiyeen eedeen ka dhanna xasan gurguurte multaqo ballaaran oo lagu boogaadinayay weeraradii sida ba-an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali iyagoona kulamo la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay uu u qabtay iskuulaadka ayaa si habsamile kaga soconaya degmada buulafullaay ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shanta bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran golaha mucaaradka ridada ayaa magaalada nairobi kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasi oo ay u gudbiyeen eedeen ka dhanna xasan gurguurte marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa tilmaamaya in xubnaha mucaaradka oo isugu jira golaha samatabixinta ah iyo madaxda maamulada riddada ah ee puntland iyo jubbaland ay kulan la qaateen xubnaha gaalada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi kulankaasi ayay mucaaradka kusoo gudbiyeen eedeyn ay ka wadeen xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya kaasoo ay ku eedeeyeen inuu doonayo muddo kordhin xilli uu dhammaad yahay muddo xileedkiisa mucaaradka ayaa gaalada caalamka u sheegay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin uu samaysto xasan gurguurte haddii arrintaasi dhacdan ayay noqon doonto mid keenta xasiloonin darro siyaasadeed iyo mid amni xubnaha gaalada beesha caalamka oo iyagana soo saaray war kooban ayay ku sheegeen in xasan gurguurte muddoxileedkiisa ay ka harsan tahay bilo kooban sidaas darteedna aan laga aqbali doonin muddo kordhin waxayna ugu baaqeen gurguurte in ka hor inta uusan dhammaan muddoxileedkiisa inuu la heshiiyo mucaaradka si loo qabto doorasho heshiis lagu yahay arrintaani waxay imaanaysaa xilli dhowaan kooxda riddada ay ku dhawaaqday gogol wadahadal oo dhex martay iyaga iyo mucaaradka taasoo ilaa haatan mucaaradka aysan ka hadlin balse lagu wado inay war ka soo saaraan haddii ay ka qaybgelayaan shirkaasi iyo haddii ay diidan yihiin mahadsanid marwan multaqo ballaaran oo lagu boogaadinayo weeraradii sida ba-an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya allahu akbar allahu akbar wuxuu ahaa multaqo amaba kulan lagu bogaadinayay weeraradii mujaahidiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka kudhaa iyo kuwii ka sii horreeyey ee ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo dhegta dhiigga loogu daray murtadiinta caratuurku ah gaalada dalka ku soo duushay multaqaha oo ka dhacay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayna ka soo qayb galeen inta badan bulshada magaalada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimmada sheekh cabdifataax abu xamse oo ka mid ahaa culimmadii kulanka ka hadashay ayaa bogaadiyey duulaannada barakaysan ee mujaahidiintu ay kala dul dhaceen xerayihii murtadiinta kelimada marka maanta munaasabka ah in ilaahay guushaasi loogu mahadnaqo ee mujaahidiinta ilaahay ka siiyey middii hadda ugu dambaysay ee kudhaa tii wax yar ka horraysay ee warshiiq oo afar guuto lagu soo gebagabeeyey ee afar saldhig halkanna waxa weeye sidoo kale ee bakti badan la waray hub fara badan iyo saanadna ilaahay gacanta uu soo geliyey mujaahidiinta gaaladii la ofwareemay marka ilaahay inaan ugu shukrinno waxa ay ayaga samaynayaan ama ay dadka ku cabsi gelinayaanna ilaahay baa noo sheegay lan yaduruukum ilaa adaa boqol iyo soddon iyo siyaaduu maraya dhaawacoodii waa afartan iyo haa qoryo iyo hub iyo hanti waa ku beeleen marka waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenaha marka allah wuxuu yidhi walaalayaal dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum waxaad ogaanaysaan ilaahay dadka diintiisa u dagaalamaya ee mu'miniinta ah ilaahay baa xigto u ah kuwa kale ee ka soo horjeedana gaalada ma arkaysa xigto ka dhigtay ilaahay owliyadiisii ma aha xigtana uma aha umana gargaarayo subxaanahu wa tacaala saa liajligeeda waa aayaddaas markuu tafsiirinaya sayid qudb aayaddaa hoosteeda fii dilaali lqur'aan ka fiiri wuxuu leeyahay qofka asbaabaadka oo yacni dagaalka iyo ma arkaysa wax walba oo taqniyaada oo teknolojiya ah ha kulansado hub kasta ha jamciyo hanti kasta ha aruuriyo mar haddii ilaahay maciyatullaahi aysan la jirin buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisii ma helayo marka labadaas jid baa lagu kala tegay mu'miniinta mujaahidiinta ee diinta ilaahay u dagaaramay shareecada ilaahay difaacaya haba yaraadeen hubkoodii hantidooda haba yaraado saanadooda haba yaraato daalika bianna allaha mawla aladiina aamanuu bay helayaan adduunya ilaahay qofuu jecel yahay iyo qofuu necab yahaybu waa siiyaa laakiin diinka wuxuu siiyaa qofuu ilaahay raalli ka yahay sidoo kale sheekh cabdiwaaxid oo isagana multaqaha ka hadlay ayaa dadka muslimiinta kula dardaarmay inay ku sugnaadaan la dagaalanka cadowga alleh guushana ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee allaah tala saartay allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa inna jundanaa lahum ulqaalibuun runtii waa sharaf aad u weyn aayaddaas bishaaro iyo ballanqaadna way ka muuqataa wa inna jundana weliba hadalka waa la adkay allah wuxuu leeyahay ciidanka yaga ayagaa guulaysanahay waxaad ogaataa mar haddii ciidanka ilaahay aad ka mid noqotay waa guul waa nasri wu ciidanka ilaahay ee mujaahidiinta waa ciidamo ilaahay waa sharaf marka aad u weyn ciidanka ilaahay iyo ciidanka ibliis uu hoggaaminahay labadaa ciidan unbaa dunida joogta marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weyddiisanno ilaahuw ciidankaaga ha naga saarin ilaahayna cid ma dulmiyo ilaahay diintiisa haddaan u gargaarno oo aanu maart u nusrayna ilaahay wuu maart wuu noo gargaaray nasrigiisana ilaahay wuuna siin subxaanahu wa tacaala ilaa nasriga alla xaggii unbuu ka yimaadaa wama nasru ilaa min cindi illaah waxaa laga yaabaa qofka mafhuumkiisa inuu ku gaabiyo nasriga qaybo keliya oo had intaan gaalo isgalna goobtaan isku galna ilaahay uu jebiyo ilaahay uu halaago goobtaan u harno waa nasriga qayb ka mid laakiin xaqiiqatu nasri intaa keliya maha ogaada goob markaan isugu yimaadno ilaahay inuu gaalada noo jebiyo oo murtadiinta ay jabaan sida ilaahay buu noogu jebiyey waa qayb nasriga ka mid qofka mabdi'iisa hadduu ku adkaysto waa nasri ogaada oo alla aan tala saaranna dadka mu'miniinta inay alla tala saartaan baal rabaa wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun multaqahan lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayaa ahaa mid ay dadka muslimiinta ah ku muujinayeen dareenkooda farxadeed kadib markii allaah uu halaagay murtadiinta muslimiinta mujaahidiinta ahna uu guul ku arsaaqay mahadsanid cusmaan mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali iyagoona kulamo la qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaad mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda hiiraan waxay kormeerkan oo qayb ka ah jawrada nusratul ikhwaan fii rawdati alqur'aan waxay ku tageen degmada ceel caali ee wilaayadda hiiraan waxayna mas-uuliyiinta booqdeen goobaha waxbarashada degmada ceel caali ee wilaayadaas guddiga ka socda maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada macallimiinta guddiyada madaarista qur-aanka kariimka degmada ceel cali iyagoo la kala hadlay horumarka arrimaha dacwadda bulshada degmada ceel cali ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxayna kormeerkan ku tageen goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan ayaa na soo gaartay alxamdulilah uma kadib wafdigiina soo gaaray xadinaynaa bacda alxamdulilah cilmihii iyo waalidkii iyo macalimiintii si fiican inoo baraarujiyeen si fiican inoo baraarujiyeen waxbarashadii ardaydii waalidkii oo asigana oo oo ka qayb qaatay oo goobta joogay sidii ilmahooda wax u baranayeen oo arkay ilmihiina si fiican oo maasha allah oo loo baraarujiyey macalimiintii oo isla wada joogeen marka alxamdulilah waalidkiina waa ka qancay ilmihiina waa waxbarashadoodii wafdigii ayaguna waa maasha allah way arkeen anigoo ah mid ka mid a macalimiinta muxaafadda degmada ceelcale waxaana soo gaari wafdi dacwada gobolka hiiraan nusratul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan way noo imaadeen aad aan ugu faraxnay sababtoo ah madaaristi aa madaraso walba loo tagay madarasada iyadoo guddugi ama waalidiintii ilmaha dhashay ay goobjoogyihiin ay fiirinayaan waxay sameeyeen imtixaan ama waxaa la yidhaahdaa tijaabin oo carruurta laga qaaday liannu si loo ogaado annaga macalimiin haddaanan insaan u shaqayn ilmaha waxay bartaan waxa la soo saaro si loo ogaado walaayada gobolka iyo tan degmadaba khayrlah si aaday u ogaadeen degmooyinka deegaanada walaayada hiiraan ayay mas-uuliyiinta maktabka dacwada walaayada hiiraan kormeer ku sameeyeen iyagoona qiimeyn ku sameeyey heerka dacwada iyo tayada waxbarashada dhulka walaayada hiiraan mahadsanid cazam tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay uu u qabtay iskuulaadka ayaa si habsami leh kaga soconaya degmada buulafullaay ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك howlka madarasada alfurqaan ee degmada buulafullaay weli waxaa si habsami leh oga socda tartankii sannadlaha ahaa ee loo qabtay ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay tartanka sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri oo lagu daafuray ardayda dugsiga sare kuwaasoo loo kala saaray wiilal iyo gabdho labada dhinac ee wiilasha iyo gabdhaha waxaa tartanka kamadambeeska isku arkay ardayda wiilasha ee ka socday majmuucada cabdulaahi ibnu cabbaas iyo majmuucada gabdhaha ee hore u soo guulaystay ee nusayba bintu kacab sidan ayayna u dhaceen weydiimiyihii su'aalaha waaya bismillaah majmuucatu nusayba bintu kacab su-aasha idinku soo foollay waa su-aal ka socota maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sida tan halaka haalikun can ummin wa bintin wa zawjin wa akhin lium wabni cammin liab famaa nasiibu kullu minhum
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن
ثويبة أو كسعة مجموعة نصيبة بنت كعب وترتميس مجموعة عبد الله بن عباس su-aashana la weydiiyey jawaabteeda daan isku dayno um waxay qaadanaysaa sudus zawj wuxuu qaadanayaa rubac bint waxay qaadanaysaa nis akhli um maxjuub ibnulcamli abna casabuwa masalada waxaa lagu dhisayaa labay toban hooy waxay qaadanaysaa labo zawjni saddex binto lix lix lagu dari saddex sagaal lagu dar koy toban labay toban koy toban laga jeel halaa usoo haraysa ibnu camli ab
majmuucada nusayba binti kacab su-aashoodii labaada la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya goobjoogna ka ahaa tartankii kamadambeeska ahaa ee dhex marayay ardayda cabdulaahi ibnu cabbaas iyo nusayba bintu kacab ayaa si dareen leh uga hadlay tartankan sida quruxda badan uga socda degmada buulafullaay maasha allah geega shucuurkay waa fowq waaye eed yeed waana may kamid ataa wasaa'ila waxbarashada ardayda laka hormariya oo kamid ata laka tadwiiriyaw ini ardayda wasaa'iliyo laka barow laka mid weelood musaabaqada iyo tartanka in laka weela fastabiqul khayraati baan ilaahay leeyi wala laka tartamaayan aragaahina waa ilaahay diinjay iyoneetow culumta adduunyada naftateedii oo naafaga leh sida fiisigiska iyo kimistriha iyo waxyaabaha oo culumta adduunya kamid naftateedii in la baradana diintan an diidan marka maasha allah may ballanaa walaalaha maktabu tarbiya watacliim gaar ahaan wilaayada baaya alislaamiya khayr allah siinsiiya lana ardayda naftateedii oo maylana jazaakum allahu khayran maylana horan socda walana sidaas ayuu ku soo idlaaday tartankii dugsiga sare waxaana natiijada ugu dambeysa loo balamay wakhtiga xafladda qaybta labaad ee tartankan agaasinkiisa uu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay ardayda dugsiga dhexe oo iyagana wiilal iyo gabdho loo kala saaray qaybta wiilasha dugsiga dhexe waxaa u kala tartamaya majmuucaadka sheekh xasan barsane iyo majmuucada kale ee macalin aadam xaashi ceerow kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa lasoo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda guulaystay iyo majmuucada ee guusha raacday sheekh xasan barsane iyo macalin aadam majmuucada ugu horeyso nasiib u yeelatay su-aalaha maanta in lagu bilaabo majmuucada ee mucalim aadam xaashi cayrow waxaa la weydiiyey majmuucadaas sagaal su-aala la weydiiyey waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood waxaa soo hareer martay laba su'aalood waayahay haddii marka aanan u gudbin ee intay ka jawaabeen keli su-aal kasta waxaa lagu saxay laba darajo toddoba haddii laba lagu dhufto waa toban iyo afar toban iyo afar darajo halkaas ay ka heleen ee waxay si kala faa'iidaysi aan u heleen laba darajo soo hareer martay labada majmuucadan sheekh xasan barsane laba haddii lagu daro toban iyo afar waxay noqonaysaa lix iyo toban ay noqonaysaa eeday sidaas tahaa waxay noqdeen labada majmuuco isku bareej ay noqdeen kadib waa laga soo gudbay su-aalo tarjiixa la aaday majmuucada waxaa la weydiiyey asile tarjiixooda laba su-aalood halay ka jawaabeen midna way soo hareer martay tii ka jawaabeen marka waxay ku heleen laba darajo haddii lix iyo toban laba darajo lagu daro waxay heleen marka siddeed iyo toban darajo ee majmuucadaas halkaas ayaan kaga gudubnay majmuucada kale sheekh xasan barsane eegana waxaa la weydiiyey ee sagaal su'aalood waxay ka jawaabeen eegana toddoba su'aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban sidaas oo kale haddii waxay si kafaa'idaysi u heleen laba darajo sidaas darteed waxay heleen lix iyo toban darajo eedoo halkaa maraysa labadii majmuuco bareej naqdeen kadib waxaa loo gudbiyey asila tarjiix asila tarjiix laba su'aala la weydiiyey hal way hareer martay halna si kafaa'idaysi ahaanay u heleen halna way ka jawaabeen marka tii kafaa'idaysiga hal darajay ku heleen tii kaley ku guulaysteen ka jawaabeen hal laba darajay ku heleen haddii hal laba lagu daro waa saddex saddex haddii lix iyo toban lagu daro waa sagaal iyo toban darajo sidaas darteed waxaa guulaysatay majmuucada sheekh xasan barsane
المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا tartankii wiilasha ee dugsiga dhexe kadib waxaa toos loo gudagalay midka gabdhaha iyadoo ay isku arkeen labada majmuuco oo kale ah ramla bintu abi sufyaan iyo majmuucada kale ee safiya bintu cabdilmutalib ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucada ramla waxaa la weydiiyey sagaal su'aalooda la weydiiyey sagaalkii su'aalood calaa su'aal kastana waxaa lagu saxayey laba darajo haddii sagaal ay ka wada jawaabi lahaayeen waxay heli lahaayeen siddeed iyo toban darajo ay heli lahaayeen saas daraaddeed sagaalka waxay ka jawaabeen ee toddoba su'aalood ay ka jawaabeen toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban waa halna si kafaa'idaysi ay u heleen marka laisku daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay heleen majmuucadaasi ayda ee majmuucada safiya sidaa oo kale aydana waxaa la weydiiyey sagaal su'aalood sagaal haddii lagu dhufto labo waa siddeed iyo toban sagaalkii su'aalood waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood oo ka tirsan sagaalkaasi toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halna si kafaa'idaysi ay u heleen shan iyo toban darajo ay heleen markii shan iyo toban iyo shan iyo toban la naqday waxaa loo baahday asila tarjiix asila tarjiixii wixii lasoo wadaba majmuucada safiya waxay nasiib u yeelatay hal su'aal inay ka jawaabaan halka su'aal waxaa lagu saxayay laba darajo laba darajo haddii lagu daro shan iyo toban waxay noqonaysaa toddoba iyo toban idan marka majmuucada guulaysatay waxay noqonaysaa majmuucada safiya binti cabdilmutalib tartanka kama dambayska ah ee ardayda dugsiga dhexe waxaa isku arkay labada majmuuco ee kale ah majmuucada sheekh xasan barsane oo dhanka wiilasha ka soo guulaystay iyo majmuucada safiya bintu cabdilmutalib oo dhanka gabdhaha ka soo guulaysatay waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha iyo ardayda madaariista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay haddaba labada majmuuco ee safiya bintu cabdilmutalib iyo majmuucada sheekh xasan barsane oo ka mid ah ardayda dugsiga dhexe ee sannadkan uu dhex maray tartanka iyana majmuucada guulaysatay waxaa lagu shaacin doonaa wakhtiga xafladda insha allahu tacaala
يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي
guud ahaan dhegaystayaal warkii subaxnimo oo saakoo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu